ciidamada badda ee dalka libiya ayaa sheegay maanta oo salaaso ah in ay badbaadiyeen kow iyo afartan muhaajiriin sharci daro ah kadib markii ay la degtay doonidii siday xili ay maraysay xeebaha dalkaasi mas-uuliyiinta ciidamada badda ee dalka libiya ayaa sidoo kale sheegay in nolol iyo geeri lagu laayahay saddex iyo lixdan qof oo ka mid ah muhaajiriinta saarnaa doonidaasi ku degtay xeebta kaarubuli oo konton kilomitir dhinaca bari ka xigta magaalada caasimadda ah ee tirubuli dadka lasoo samata bixiyey ayaa ku warramay doonida degtay inay saarnaayeen muhaajiriin gaaraya boqol iyo afar qof oo ka soo jeeda dalal afrikaan iyo carab ah maalintii shalay mas-uuliyiinta magaalada triboli ee dalka libiya ayaa sheegay dooni ay leeyihiin ciidamada badda ee dalkaasi in laba howlgal ay ku soo badbaadiyeen laba boqol shan iyo soddon muhaajiriin ah oo afar iyo konton ka mid ay yihiin haween halka sagaal iyo labaatan kalena ay ku sheegeen carruur doonida maanta ku degtay xeebaha dalka libiya ayaa tirada muhaajiriinta ee la la'yahay ka dhigaysa boqol iyo toddobaatan qof tan iyo maalintii jimcaha kadib markii ay la degeen doonyihii ay saarnaayeen dalka libiya ayaa ah meel kumanaan muhaajiriin ah oo afrikaan iyo carab ah ay u maraan sidii ay u gaari lahaayeen dalalka reer yuruba boqolaal ka mid ah muhaajiriintaasi ayaa sannad kasta geeriyooda xilli ay isku dayayaan inay ka tallaabaan badda mediteraneanka ayagoo ka ambabaxa xeebaha dalkaasi libiya arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladaha reer yuruba toddobaadkii hore shir ay ka yeesheen sidii xal loogu heli lahaa xiisadaha qulqulka muhaajiriinta sharci darada ah dowladda masar ayaa gebi ahaanba ku guulaysatay inay joojiso muhaajiriinta ka bixi jiray xeebaheeda kadib markii ay heshiis la gashay dowladaha midooda yuruba xuseen saxnuuni v o a qahira